hiiraan iyo shabeellada dhexe horta broces kama maqna waa ku jiraan laakiin sidaad u sheegtay ogaansida hiiraan iyo shabeellada hiiraan hiiraan qaar ka mida ayaa ka maqan welina muxuu ahaay wadahadalna waa noo socdaa dadaalana way socdaan wayna imaanayaan meesha sida heshiiskaad ku aragteen boqol iyo shan iyo soddonkii oday ee laba kun iyo labayo tobankii jiray oo wixii dhintayna la bedelayo wixii markaa inay khaldanaayeen loo arkana la saxayo weeyaan saldhigga ama beyska wax soo xulaya mashruucan markaa hiiraan iyo shabeellada dhexe waa socdaa waa run in odayaasha qaar ay maqan yihiin laakiin odayaasha qaarkaa maqan iyo dowladda weli wadahadallaa u socdo oo lagama rajo dhigin in ay broseska ay kusoo biiraan waxa ay tabanayaanne in maxaanku irahda dowladdu ay ka jawaabto oo ay ka qanciso haddii alla yiraahdo stateka waa la dhisaya ilaahay idankiisa haddii alla yiraahdo